maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay tobanaan ruux ayaa ku shahiiday duqimo kala duwan oo saacadii lasoo dhaafaya maanta ka dhacay marinka khaza xilli saacada qoray ka harsan tahay dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta iyadoo usoo dhowaaday dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta marinka khaza ayay ciidamada yuhuuddu marinka khaza ka geysteen duqimo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaanay halkaasi ku dilin dad badan oo shacabriid ah kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa waxay shaaca ka qaaday inay yahuudda afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan saddex suuqaad u daran kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan boqol iyo labaatan ruux oo shacabreyd ah halkay dhaco kala duwan soo gaarayeen tobanaa ruux oo kale wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in tirada guud ee shacabka muslimiinta reer khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafaya labada kun saddex iyo labaatanka ay haatan marayso in ka badan afartan iyo lix kun sideed boqol sagaashan sagaal ruux halkee dhawcudana mariyaan boqol iyo sagaal kun toddoba boqol labaatan iyo shan ruux oo kale dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda dowxa ayaa shaaca ka qaaday inuu bilaaban doono heshiiska xabeed joojinta marinka khaza maalinta beri ee axadda saacaddu markay ku began tahay laba saac iyo soddon daqiiqo ama sideedda iyo bar subaxnimo dadkii ku barakacay dhulgariirkii ku dhuftay dalka ethoobiya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan wararka ka imaanaya waddanka ethoobiya ayaa waxay ku waramayaan in dhibaatooyin aad u daran ay wajahayaan dadkii dhowaan ku barakacay dhulgariirkii xoogan ay ku dhuftay gobolka canfarta ee dalkaasi warbaahinta dalkaas ayaana waxay sheegaysaa in dadkan ay la dhibaataysan yihiin xaalado kala duwan oy ka mid yihiin hoy la-aan cunto iyo biyo la-aan ilxogogaalla ayaana waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in dadkan ay halis weyn ugu jiraan xayawaanada duurjoogta ah xogaha qaar ayaana waxay sheegayaan dadka iminka wajahaya dhibaatooyinkan ay ahaayeen hantiilayaal leh guryo iyo goobo ganacsi haatanna aysan meel ku ogeyn bannaan cidlan ay ka jiifaan xaaladda dhibaatada ah heysata dadkan ayaana waxaa la sheegayaa in haddii ay sidan kusii socoto la diiwaangelin doono kiisas fara badan oo dhimasho iyo dhaawac ka kooban waxaa xusid muda in dhowr jeer oo horu dhulgariir ku dhuftay dalka ethoobiya balse xukuumadda dalkaas ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay ku fajlantay inay wax u qabato shacabkeeda ay saameeyeen dhibaatooyinkaasi khasaare kala duwan ayaa ka dhashay weerar keligii dullima oo ka dhacay bartamaha dhulka falastiin idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaa waxay shaaca ka qaaday in gelinkii dambe ee maanta oo sabtiya uu weerar mindiyana ka dhacay bartamaha waddada weyn ee magaalada talaabiib ay caasimadda ka dhigteen maamulka yuhuudda fuliyaha weerarka ayaana waxay xoogu sheegaya inuu sitay mindi isagoona halkaasi dhaawaci kala duwan ku gaarsiiyey ilaa saddex ruux oo ka mid ah yuhuudda xooga lagu dejiyey dhulka muslimiinta ee falastiin janaal afar iyo toban ee maamulka yuhuudda ayaana waxa uu sheegay in mid ka mid dadka dhaawacyada qaba uu dhintay isagoo loo sii wada isbitaalkii lagu daryeeli lahaa dhaawaciisa ciidamada booliiska yuhuudda oo soo gaaray halkii uu ka dhacay weerarka mindiyiinta ah ayaa waxay sheegeenay toogteen fuliyaha weerarka si kastaba weerarkan ayaa wuxuu ka mid yahay weerarada isdabajooga ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay lagu beegsanayay yuhuudda xooga lagu dejiyey dhulka muslimiinta ee falastiin iyo weliba askarta saynada yuhuudda xukuumadda moscow ayaa xaqiijisay inay ukrain dalkooda kusoo weerartay diyaarada aan duuliya lahayn qaar ka mid ahna ay burburiyeen wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa sabtidii maanta shaaca ka qaaday in ciidamada difaaca cirka ee ruushka ay burburiyeen afartan lix diyaaradood oo aan duuliya lahayn kuwaasoo yukrain xalay kusoo weerartay dalkooda iyadoona ay mas-uuliyiinta ruushka sheegeen in dab xoogan uu ka kacay keed sidalo ku yaala gobolka tola ee koonfurta magaalada caasimadda ee moscow kadib markii yukrain kusoo weerartay diyaaradda aan duuliya lahayn guddoomiyaha gobolkaas ayaana berta uu ku leeya telegramka kusoo qoray in weerarka lagu qaaday xarunta uusan wax khasaaraha ka dhalan isagoona xuseen shan diyaaradood ay ku burburiyeen goobtaasi maamulka deegaanka ayaana sheegay in gobolka tolla oo boqol iyo lixdan kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada caasimadda ee moscow uu duuqimo la kulmay saacado un kadib markii weerar noocan oo kale oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha layn ee dowladda yukrain uu ka dhacay gobolka guluuga ee koonfur galbeed kaga beegan magaalada caasimadda kaasoo sidoo kale dab ka kacay goob lagu keediyo shidaalka ugu dambeyntii ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa xukugalle ka geystay magaalooyinka naabolis iyo dulkaram oo ka tirsan daanta galbeed ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa xukugalle ka sameeyey magaalooyinka naabolis iyo dulkaram oo ka wada tirsan daanta galbeed ee laysto waxayna halkaasi ku dhaawaceen tiro falastiiniyiin ah dhallinyaro falastiiniyiin ah ayaa gelinkii dambe ee jimcihii ku dhaawacmay rasaasay ciidamada yuhuudda ku fureen meel u dhow magaalada naabolis halka sidoo kale ciidamada yuhuudda xukugaleen magaalada dulkaram ee ku taala waqooyiga daanta galbeed ee laysto hay-adda bisha cadsi falastiiniyiinta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wiil dhallinyaro ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada yuhuuda ku fureen dad shacaba oo ku sugnaa magaaladaasi wararka caalamka dhegeystayaal caawa waanagaynta